Xarunta naafada ee gobolka Mudaga gaar ahaan degmada Kaalkacya oo ee xarunga angaar ee dadka baahiyaadka gaarka ee qabanga sidoo kalena ee xarunga walaga barawa ardayda baahiyaha gaarka qabanga ee ku noolanga kaalkacya xaruntunya haddii waliba yee ka jartee dayac islamarkaasaytina waliyo kabaradayanga dadkii oo naska jaranga dhagoolo curyaamo iyo weliba haanoo aragga naafo ku eh yaa codsadeen in sii dhowaa dowladda yeen kuwar qabta sidoo kalena lagu saacidaa dhiniga walbarashada iyo adeegada aasaasiga gudoomiyaha degmada kaalkacyo xasan maxamed jaamac yaa diiriyay xarunta uso-onan hurgalaya xaalado dhabta ee ku jarta goobtasaya sidoo kalena kulan kala qaadadi qaybo shir duwan ee bulshada baahiyaha gaarka qaban iyo maamul shooc doqa degmada kaalkacyo xasan maxamed jaamac iyo kormeerka kuryada warbaahinta uusan sheegay iyo ku shaqeeyi doonanga sidii baahiyaadkaasi walanquqo wada lahaya maadaama dadkuyoyinga dad ediyo nugula waxaan ka soo qaadayaa waxyaabihii aad ka hadasheen anigoo ku faraxsan runtii idinlana wadaagaya dareenka qalbiga waxbarashaqooyinka waxbarashada waxyaabahan kaararka suulsaarka la yidhaahdo caafimaadka xarun weyn oo cusub in la helo oo dhagoolayaashu leeyihiin haddii aan la heli karin mid u gooniya oo kuwa kale ka duwan in la helo iyo in mas-uuliyiintu ay lala kulmo madaxweynaha iyo wasiirka waxbarashada iyo kulamo loo sameeyo intaasaa ugu muhiimsanayd haabihii waxyaabana waa qabsan karnaa waxyaabana waa xoogaa waa waxaan u baahannaha inaan dad kale la kaashanno dhinaca shaqola'aanta waan samayn karnaa insha allah guddiga fulintana waa iskula noqonaynaa inaan laba qof oo qof dumara iyo qof raga aan dowladda hoose ka shaqaalayno dhinaca shaqola'aanta waxbarashada lafteeda waxaan keeni doonaa haddii aad la idmo wasiirkii waxbarashada ya isagana wixii nagu biiriyo waa arkaynaa insha allah waa fiicnaan lahayd in dhagoolayaashuna xarun yeeshaan in dhoolayaashu yeeshaan naafadu yeerto in xarumo kala duwan aad yeerataan aad bay u fiicnaan lahayd waa u howlgalaynaa insha allah madaxweynahaan kala hadli doonaa ayaan kala hadli doonaa sababtoo dadka ugu mudan baa tihiin hadday cido dhul dowladeed haysanayso dadka ugu mudan baa tihiin haddiiba dhul dowladeed cido haysanayso ya marka taasna waan ka shaqaynay oo qolyaha hay-adaha waa u qornay waxaan ka xumahay mashruuc sanadkii lasoo dhaafay ay ahayd inuu hirgalo oo u n d b ay ballan qaaday oo dokumentigiisa aan u qornay wax looga qabanaya halka inaan weli wax looga qaban ma garanaya caqabadda uguma ay soo celin laakiin aad baan uga shaqaynay mana aysan suuro gelin haddii waxyaabahan hay-adaha la waayo innagaa u baahan aan u weydiin doono in meeshaan sidii loo dayactiri lahaa oo meesha u noqon lahayd meel idinku leedahay iyo inaad sharciga heshaan sabr loogada laydin siiya inaa idinku leedahay